walaal suuriya waxa weeyaan maalintii ugu horreysay aan cagaha dhulka saaray labadii kun iyo saddexdii ayaan ugu biiray ururka waxa weeyaan itixaadda shabaab alcarabi ama arab youth union ayaan muddada intaa ku jiray xaruntiisuna waxay ahayd magaalada dimashik dhammaan dalalka carabta oo ku dhan ayaa ku midoobay ururka shirir sanadla ayaan ku gelaynay magaalada caasimada ay dimashik iyo magaalooyin kaleba waxa weeyaan ururkaas waxa weyan tababaro ayuu qaban jiray dalalka inay isdhaafsadaan weyaan ziyaarooyin ama booqasho in dalalka carabeed waxa weeyaan ay isbartaan dhalinyartu wadanada kale ee islaamka ayaan casuumi jirnay carab diaspora oo adduunka kaga jira ayaan shararka casuumi jirnay marka walaal wuxuu ahaa urur weyn oo waxa weeyaan bes ku fadhiya waan garta jaamac marka ilaa intan dagaaladu socdeen miyaa tegi jirtay syria oo idiin socon jireen ururkiinii iyo kulamadiinii sanadlaha ahaa iminka waxa weeyaan walaal intii dambe ee suuriya qallasaan ka bilaabmay dalka libnaan ayaan ku shiri jirnay marka waxaan lahayn guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen iyo xogaye guud marka inta ugu badan waxaa maalgelin jirtay dowladda suuriya iyo dowladda urdun ayaa maalgelin jirtay dowladda masarafteedeedu iyadu waxay ka qaadan jirtay qayb xagga tigidhada iyo xagga mugsunta hodheelada aada urur weyn ayuu ahaa marka maadaamood bulsho ahaan soo baratay oo aad muddo dheer oo labaatan sano ku dhow aad maaragtay ururkaa ka mid ahayd waddankaana shirarka sanadlaha aad u tegi jirtay bal isbedeladii kala dambeeyey markii aad tegaysay oo dalku nabad ahaayo kuugu horreysay iyo muddo imika toban sannadood oo kale ah oo dagaallo iyo qalalaasi ka socdeen laakiin aada weli tegi jirteen isbarbardhig noogu samee si kooban jaamaco walaal xilligii ugu horreysaan tegaynay xataa bulshada soomaaliyeed ee yurub kasoo noqota ama maraykan kasoo noqota ee dalka suuriya ayaa xog ay usoo degayeen maadaama dalka suuriya dhaqaale ahaa maciishad ahaan uu yahay dalka ugu raqiisan dowladaha carabta markaa ugu horreysay aan tegaynay dadka soomaalidu aada ayay usoo degayeen iyagoo ama diinta ama luqadda carabiga ka baranaya qaar kale waxa weeyaan walaal iyagoo tahriibaya oo xagga iyo turkiga marka aad bay maciishadu u jabnayd maadaama xagga guryaha liiradu marka duqlab eegtay aada u jabnayd dalka suuriyana wax soo saar aada u badan lahaa hadday noqoto ganacsi soomaali kuleh oo yurub iyo maraykan geysa iyo africa ayaan kula kulanay walaal talabaadna waxa weeyaan waxyaalaha ay soo saaraan syria oo dowladaha carabta in badan waxa weeyaan cashuurta inta ugu badan ka dhaafi jirtay maadaama dal carabeed ay haayeen ayay ku tilmaameen marka iyaga oo kotonga ama waxa weeyaan cutubka aada u beerinayay marka xagga dhalka iyo waxyaalaha badan ee soomaalidu ayga baacmashtarta ayay ahayd marka dalka dalkaay sahray walaal aada ay usoo jiitayahay nolosha soomaalida dhammaan jaaliyado kalena way ku noolaayeen jaaliyada soomaaliyeed ay ahayd jaaliyadaha waaweyn in badan dad degan oo waxa weeyaan international ayaan ay kula kulanay dalka suuriya marka taas ayaa keenaysa walaal in marka ay sidaa ahaato laakiin waa isbedeli xaalkii walaal kadib waxa uu noqday maciishadii inay marka isku shareertay in dalkii suuriya dalxiiskiisii uu go-o in dal dictateera loo arko waxa weeyaan jabhado iyo kacdoonno hoos ahaaneed oo laga soo horjeedo waxa weeya bashaar asad iyo xukunkiisa maadaama dalalkii jaarka ay ka wada dhaceen kacdoonadii waxa weeyaan caraabka aada ayay saaray isku bedishay goorma adiga kuugu dambeysay maxaad se u malaynaysaa imika kacdoonkaa ka dhacay iyo filashada dadweynaha reer syria oo aada u sarraysa oy filayaan inay ka raystaan dhibkii muddada dheer ee qoyska reer aasidiintai talinayeen soo gaadhay saaray waxa weeyaan walaal markii ugu dambeysay twenty twenty twogii labadii kun iyo labaiyo labaatankii ayay ugu dambeysay oo marka ay caga ku jooginba waxa weeyaan oo aada loo soo go-doomiyey bashaar al asad ood odhan karti waxa weeyaan walaal xataa qaxootiga dalka turkiga jooga marka turkiga sii marti oo kale ay kusiinay jebinayeen dad suuriya tegaysid dadku waxay filan karaan walaal maanta waxa weeyaan cadceed cusub ayaa usoo baxday dal la odhan karo dal go-doon waxa weeyaan adduunka ka galay buu ahaa dadka waxa weeyaan shacabka suuriya waxaad arki kartaa walaal saaray sida farxaddu xataa qaxootiga dalka dadka joogo maaha xataa qaxootiga dalalka ka kale ku sugan sida ay u farxayaan in bashaar al asad laga hor leexiyey sujuunta walaal waxa weeyaan maxaa la yidhahdaa jeelasha dadka kasoo baxaya ee la wareysanayo dad lix iyo labaatan sano ku jiray toddobiy labaatan sano ku jiray walaal bashaar asadka hor ku jiray ayaa maanta cadceedu dad ba aamini waaye in xukunkii la riday waxa weeyaan in kasta oo khatarteeda leedahay maadaama dalka suuriya dal weyn uu yahay dalal badan xadad la leeyahay imikadanba way muuqataa markay caasimada galeen walaal waxa weeyaan dalalka kale sidii ka muuqatayba walaal waxay ku kacayeen in hantida dowladda ay boobaan inkastoo iminka badda in la boobay laakiin khasaaro aad u badan may gaadhsiin ta saddexaadna waxa weyan waxay ka dalbadeen raggani soo galay in dowladdii hore waxa weyan ra-isul wasaare sidai ay u shaqeeyaan ra-isul wasaare kalena ay magacaabeen ay dowladda u sidii u shaqayso oo madaxduna isbedeli doonto intaa waxa weeyaan dadku ay ku midoobayaan aragtinida ah dalka la wala xoreynayo walaal taas ayay kaga duwanaadayeen dalalka kale waxa weeyaan walaal carabta talabaadna dadkani waa dad aada u soo jabay dad waxa weeyaan intaasoo dal kusoo noolaa oo qaxooti waxa weeyaan kasoo daalay dalka qof kasta dalkiisa ayuu sharaf kuleeyahay ciisi kuleeyahay maanta mid kasta wuxuu weeyaan wuxuu danaynayaa walaal in uu dalkii suuriya uu dhashay walaal inuu yimaado inuu wax ka qabto